إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga alfurqaan qarax lagu gubay gaariga shaaman ayaa la beegsaday ciidamada shisheeye ee dhowaan isaga cararay deegaanka marin gubaay ee gobolka shabeellaha hoose mas-uul ka tirsanaa maamulka hiiraan ayaa lagu dilay magaalada beledweyn dagaallo culus ayaa lagu qaaday fariisimo askarta dowladda ay ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho tiro madaafiic ah ayaa saaka aroortii lagu garaacay saldhigga ciidamada shisheeyaha ee deegaanka danow oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose sarkaal ku dhaawacmay camaliyad nafhurnimo oo dhowaan lagu qaaday deegaanka biyacadde ayaa loo qaaday dalka dibaddiisa maadaama xaaladiisa wax looga qaban waayey gudaha dalka xukun xaddu sina ah ayaa ka dhacay degmada jamaameh ee wilaayada jubbooyinka dowro diini ah ayaa loo soo gebagabeeyey ciidamada xisbada wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose xukun qisaas ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan afar ruux ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday goob ay ka socotay codbixinta gudaha dalka itoobiya taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in qorshaha ciidamadooda looga soo saarayo waddanka afghanistan uu dhammaystirmay boqolkiiba konton warkaas oo dhammaystiranna goordhow ayaan faahfaahin doonnaa إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة waa maalinimo arbaca ah saddex iyo tobanka bisha dulqacda sannadda kun afar boqol laba iyo afartanka hijriga waafaqsanna saddex iyo labaatanka bisha lixaad sannadda labada kun iyo kow iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran mas-uul ka tirsanaa maamulka hiiraan ayaa lagu dilay magaalada beledweyn wararka inaga soo gaaraya magaalada beledweyn ayaa sheegaya rag hubaysan oo ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin in saacadihii lasoo dhaafay gudaha beledweyn ay ku dileen faarax cabdigaruun oo ku magac dheeraah faarax diir kaas oo maamulka gobolka hiiraan ugu magacawnaa guddoomiyaha dhallinyarada gobolka hiiraan howlgalka ayaa lagu dhaawacay laba xubnood oo ka tirsan maamulka hiiraan sida ay xaqiijinayaan ilow wareedyo mas-uul ah goobta dilka uu ka dhacay waxaa yimid saraakiil iyo xubno ka tirsan maamulka iyagoo goobta ka qaaday meydka sarkaalkaasi xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka iyo xubno ka tirsan maamulka hiiraan ayaa ka tacsiyeeyey dilka sarkaalkaasi aaska sarkaalka waxaa ka soo qayb galay saraakiisha ugu saraysa gobolka magaalada beledweyn ayaa marar hore waxaa ka dhacay dilal qorshaysan iyo weerar lagu qaaday ciidamada shisheeyaha ku daaban dhanka kale qarax culus ayaa lagu soo waramayaa in uu ka dhacay gobolka shabeellaha hoose ciidamadii dhowaan isaga cararay deegaanka marin gubay ayaa la eegtay qarax xoogan kaas oo ka dhacay inta u dhexaysa buulamareer iyo golweyn qaraxa waxaa la xaqiijiyey in lagu burburiyey gaari taw ah askar ka tirsan shisheeyaha ayaa la sheegayaa in dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen qaraxaasi ciidamadan ayaa dhowaan isaga cararay deegaanka marin gubay oo muddo siddeed sano ah ay ku sugnaayeen waxaana dadka deegaanka ay si diiran u soo dhoweeyeen ciidanka halkaa isaga baxay oo muddo dhibaatooyin ka waday deegaankaasi ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaana durbadii la wareegay deegaanka marin gubay oo ah deegaan istaraatiiji ah isla shabeellaha hoose xalay iyo saaka waxaa lagu soo waramayaa inay ka dhaceen dagaallo iyo madaafiic lagu qaaday saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeyaha dagaalada haddaan ku holmarno ciidamada shabaab mujaahidiin waxa ay weerar culus ku ekeeyeen fariisimaha askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin calamada iyo ceelasha biyaha oo dhaca duleedka muqdisho lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi sidoo kale ciidamada shabaabul mujaahidiin saaka waxa ay tiro madaafiic ah ku garaaceen saldhig ciidamada shisheeyaha ay ku leeyihiin deegaanka danow oo ka tirsan gobolka sarkaal ku dhaawacmay camaliyad nafhurnimo oo dhowaan lagu qaaday deegaanka biyacade ayaa loo qaaday dalka dibaddiisa maadaama wax looga qaban waayey gudaha dalka faahfaahin warkaa ku saabsanna waxaa noo soo jeedinaya waryaheena zakariya cumar xasaney cabdulle oo ka mid ahaa taliyaal ciidan oo ku dhaawacmay weerarkii istiishaadiyada ahaa ee jimcihii lasoo dhaafay mujaahidiinta ay ku qaadeen deegaanka biyacade ayaa waxaa la sheegayaa in loo qaaday dalka dibaddiisa xoogtan oo ah mid rasmi ah ayaa waxaa laga soo xigtay dad aada ugu dhow korneelka oo ka mid ah dowladda federaalka wararku waxa ay tibaaxayaan in loo qaaday dalka turkiga galabnimadii arbacada kadib markii ay xaaladiisu cuslaatay saraakiisha caafimaadka turkida ee xamar ku sugan waxa ay markii hore sheegeen in dhaawaca sanay lagu daaweyn karo isbitaaladooda muqdisho laakiin maalintii axadda ayaa waxaa aada u bararay wejiga oo ka mid ahaa meelihii uu dhaawaca ka gaaray sanay waxa uu ka mid ahaa ninkii hogaaminayay ciidamadii mucaaradka ee kasoo horjeeday muddo kordhinta farmaajo waxaa dhacday in saraakiishii saaxiibadii ahaa ay diidaan in madaxda dowladda federaalka ay ku lug lahaadaan caafimaadkiisa iyagoona ka baqayo inay sun ku dilaan maalintii ugu horreysay ee la geeyey xamar oo ahayd sabtidii waxaa dhaqaatiirta ajnabiga ah oo ay ka mid yihiin turkida ay ugu tageen gurigiisa oo ku yaala degmada kaaraan ee magaalada muqdisho biyacadde waxaa ku wada sugan ciidamo ay xurguf ka dhexayso oo kala taabacsan farmaajo iyo sanay iyadoo maalmihii lasoo dhaafayna lagu qaadayay weeraro kala duwan si kastaba ha ahaatee dowladda turkida ayaa aada u qarinayso xaaladda caafimaad ee korneyl sanay cabdulle waxaana la qaaday isaga oo keliya iyadoona laga tagay saraakiil iyo ciidamo kale oo dhaawacyo daran kala kulmay weerarkii jimcihii xukun qisaas ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan faahfaahinta warkan waxaa noo haya waryaheena maxamed cali boqolaal dad ah ayaa isugu soo baxay fagaare ku yaala deegaanka shaw oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee hiiraan si ay u daawadaan xukun qisaas ah xukunkan qisaasta ah ayaa waxaa lagu fuliyey maxamed cali sow cabdi kaasoo horay u dilay hooyadiis iyo walaalkiis mid ka mid a culimmada oo goobjoog ahaa fagaaraha uu xukunka ka dhacayay ayaa kelimad ka jeediyey goobta markii ilaahay subxaana wa tacaala isugu keenkeenay xuduud xuduudda ilaahay ka mid ah waana xuduudaha oo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka ku soo dejiyey isagoo dhahay walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaabi lacallakum tattaquuna aayaddani waxay sheegaysaa kitaabkii alla subxaanahu wa tacaala uu xukumay ruux muslini ruux muslina hadduu dilo xaq la'aan uu ku dilo in loo qisaasayo xataa hadduu murtad yahay waa loo qisaasayaa way soo gelaysaa aayadda ayaa soo gelaya sidoo kale mid ka mid a qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyey xukunka qisaasta ah waxaa dacwad hor keensaday maxkamadda degmada jalaalaqsi ee wilaayada islaamka hiiraan muddaci ibraahim calasow cabdi asigoo dacwaynayo walaalkiis maxamed calasow cabdi kuna dacwaynayo inuu dilay hooyadiis xaliimo cismaan cumar oo toddobaatan iyo laba sano jirto iyo walaalkiis macallin maxamuud calasow cabdi kuna dilay dugsiga qur-aanka dhexdiisa uu ku dilay kuna dilay doorreey ku dilay si kas ah wuxuu leeyahay dacwoodaha waxaan u wakiishay walaayada islaamka inay ii qasaasaan walaalkay maxamed calasow cabdi maxamed calasow cabdi maxkamadda waxay ka dhalabtay jawaab wuxuuna ku jawaabay haa waan dilay hooyaday xaliimo cismaan cumar iyo walaalkay macallin maxamuud calasow cabdi waana ku dilay toorreey si kas ah oo ulakaca ayaan ku dilay ayuu yidhi kadib maxkamadda waxay su'aashay ee caafimaadkiisa wuxuuna yidhi waan caafimaad qabaa intaasi kadib qaadiga ayaa soo bandhigay xukunka ninkan iyo maraajicda loo cuskaday iyadoona isla fagaaraha lagula fuliyey xukunka qisaasta ah kadib markuu qirtay maadaama asiga uu qirtay inuu dilay hooyadiis xaliimo cismaan cumar kasna uu u dilay maxkamadda waxay ku xukuntay dil qasaas ah waxaa loo cuskaday xukunkaas aayadda afartan iyo shanaad suuratulmaa'ida oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku leeyahay wa katabnaa calayhim fiiha ana annafsa binnafsi waalcayna bilcayn waalanfu bilanfi waaludunu biludun wasinnu bisin waaljuruuxu qisaas faman tasadaqa bihi fahuwa kafaaratun waman lam yaxkum bima anzala allaahu faulaa'ika ulaa'ika hum addaalimuun aayadda kale ee suuratu baqara ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulul albaabi lacallakum tattaquun iyo xadiiska tawdiixu laxkaam juska lixaad safxada toddobaatan iyo shan haddaan insha allahu tacaala waxaan gudagelaynaa in la fuliyo axkaamtii wabilaahi towfiiq wallahu aclam allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka dhaca xukunna la xidhiidha shareecada islaamka waad mahadsan tahay maxamed cali dowlo diini ah ayaa loo soo gebagabeeyey ciidamada xisbada wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose munaasabad ka dhacday degmada kurtunwaarey ee wilaayada shabeellaha hoose ayaa waxaa dowro loogu soo gebagabeeyey ciidanka xisbada wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose dowlada ayaa socotay muddo boqol labaatan cisho ah waxaana ka faa'iidaystay ciidanka xisbada marti sharaf kala duwan oo bogaadiyey ciidamada xisbada ayaa ka soo qaybgalay dowlada cabdisamad oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo ka qaybgalay munaasabadda ayaa dardaaranno dhaxalgal ah u jeediyey ciidanka dowlada loo soo xiray shaqada aad ku aadantihiin kolley waa dareemaysaan macruuf oo la faro munkar oo la reebo waa shay ugu muhiimsan waa wadiifat alambiyaa waa wadiifat alculamaa waa shaqada maanta ugu muhiimsan munkar haddaa inaa celisa haddii uu soo daahiro macruufna inaa farto haddii laga tago dadka inay fali waayaan waa shay waxa weeyaan ummaddan ilahi tacala uu ku ammaanay marka ilaahidan barakeeye waxaa kaloo tihiin dadka dadka ugu tacaamul badanaa tihiin maxaa yeele imaa inaad salaad faraysaan imaa inaad munkar reebaysaan oo macnaha aad xijaab iyo faraysaan imaa dad waxa weya inaad tawciyanaysaan oo dad wax baraysaan dadka dadka ugu dhexgal badanaa tihiin dadkaas marka aad dhexgelaysaan bulshadaas u adeegeysaan ma aha naftiina inaa u adeegeysaane igana u adeegtaan laidinka rabaa idinkana ka ajir raadsada igana u adeega kooda weyn aabba inuu idin noqdaan la rabaa kooda yarna walaal a ka dhigataan acmaasha waxaa la rabaa qabanaysaan ciidamadii kaalmaha hore ka gala imtixaanka dowlada sharciga ah ayaa waxaa la guddoonsiiyey abaalmarinno muhiim ah walow dhanka kale si guud loo abaalmariyey ciidamada ciidamada xisbada ayaa ah kuwo muhiimad gaar ah huwan waxaana ay howshoodu tahay inay dadka faraan macruufka islamarkaana reebaan munkarka xukun xadu sina ah ayaa ka dhacay degmada jamaameh ee wilaayada jubbooyinka waa kan maxamed ciise xukunkan oo ahaa xadusino ayaa waxa uu ka dhacay degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka boqol karbaash ayaa waxaa lagu dhuftay qof haweeney ah kadib markii ay maxkamadda horteeda ka qiratay inay ku dhacday fal sino ah qaadiga ayaa ugu horreyn dadka u faahfaahiyey xogta
maxkamadda shareecada islaamka degmada jamaame waxaa dacwad horkeysatay baxsan idris nuur taariikhdu markay ahayd bisha labaad oo labaatan iyo lix joogto kun afar boqol afartan iyo labo ayadoo dacweynayso ninka la yidhaahdo maclin nuur xasan kuna dacweynayso ninkan ayaa i uureeyey anigoo joogo gurigayna wuxuuna ii dhihi jiray waxba ha sheegin wax ma dhibayso anigan waan ku raacay raalli baan ka noqday gurigay oo anigaan ku noolaa oo ayaydii keli ayla nooleed buu igu sameeyey arrinkaasi marka maxkamadda ay dhegaysatay dacwadaasi waxay jawaab ka dalabtay maclin nuur inuu oo dacwadu ka jawaabo maclin nuur xasan wuxuu ka jawaabay aniga ma arkin gawadhan mana yeelin waxa ay sheegayso mana ka sinaysanin mana arkin wuu ku inkiray arrinkaasi intaas kadib wuxuu qaadigu ridiyay xukunka maxkamaddu markay dhegaysatay dacwada iyo jawaabteedii oo inkiraad ahayd waxaa u bandhigtay shareecada islaamka waxayna xukuntay ama ay soo saartay sidaatan kow maxkamaddu waxay ku xukuntay gabadha la yidhaahdo baxsan idris nuur in lagu dhufto boqol karbaash ama boqol ulood iyo sanad in la musaafiriyo maadaama ay soo marin wax guur ah xukunkaasna wuxuu ku sugnaaday qiraal waxaa kaloo meesha jiray uurkii meesha hadda way dhashay gabadha umushin way ka soo baxday xukunkaase waxaa loo cuskaday maraajicdan awalan waxaa loo cuskaday aayadda ilaahi subxaanahu wa tacaala aayadda labaad oo min suurati nuura azaaniyatu wazaani fajlidu kulla waaxidin minhumaa mi-ata jalda ilaa aakhiri alaaya iyo riwaayadda muslim u soo saaray juskiisa saddexaad safxada laba iyo toban oo rasuulku leeyahay khuduu cannii khuduu cannii qad jacala allahu lahunna sabiila albikru bilbikri jaldu mi-atin wa nafyu sana dad badan oo u soo daawasho tegay xukunka ayaa ku dhawaaqayay takbiirta الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka digay wax walba oo keeni kara fawaaxishta iyo zino sidaa darteed ayaa waxay mar weliba culimmada cod dheer ku sheegaan in la ilaaliyo xuduudaha allah iminkana dalka etoobiya waddanka etoobiya waxaa shalay ka bilowday doorasho la saadaalinayo inuu ku guulaysan doono ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiye axmed meelo kala duwan oo dalka ah ayaa looga dareeray doorashada inkastoo gobolka tigreega aysan ka dhicin wax doorasho ah halkaas oo dagaalo ay ku dhex marayaan ciidamada t b l f ee tigreega iyo kuwa dowladda etoobiya wararka naga soo gaaray etoobiya ayaa sheegaya in meelaha qaar ay isku dhaceen ciidamada dowladda iyo kooxo hubaysan oo weerar kusoo qaaday goobaha ay ka socdeen codbixinta waxaa la xaqiijiyay ugu yaraan afar ruux in lagu dilay goob ay ka socoto codbixin halkaas oo ay ku dagaalameen ciidamada etoobiya iyo dabley hubaysan aagga codbixinta ay ka socota ee lagu dagaalamay ayaa waxa uu u dhow yahay guriga uu degan yahay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiye axmed waxaana muddada dagaalku socday qalqal uu la soo darsay ra-iisul wasaare abiye axmed dadka la dilay waxaa ku jira sarkaal ka tirsan booliska iyo nin ka mid ahaa kooxaha weerarka soo qaaday sida boolisku ay ku warmayaan codbixinta ayaa yaro istaagtay waxaana halkaas ka kala dareeray dadkii codaynayay xisbiyada mucaaradka ee ka qaybgalaya doorashada ayaa durbadiiba dhaliilay iyagoo sheegay in doorashada aysan u dhicin sidii loogu talagalay natiijooyinka doorashada ayaa lagu wadaa in la soo saaro shan maalmood kadib sida ay ku warameen guddiga doorashooyinka maanta ayaa lagu wadaa gobolka galbeedka ee oromada iyo meelo kale oo ka tirsan waddanka etoobiya inay kasii socdaan doorashada inkastoo xisbiga mucaaradka ee oromada uu qaadacay doorashada dadkan ugu baaqay in aysan ka qaybgelin iyagoo suluugsan hanaanka doorashada ay u socoto warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntiina dowladda maraykanka ayaa sheegtay in boqolkiiba konton uu dhammaystirmay qorshaha ay kaga baxayaan waddanka afghanistan taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in qorshaha ciidamada militariga maraykanka looga saarayo waddanka afghanistan uu dhammaystirmay boqolkiiba konton taliska ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in wasaaradda difaaca ee xukuumadda kaabuul ay ku wareejiyeen lix xarumood iyo afar iyo toban kun saddex boqol toddobaatan iyo sagaal agabyo militari ah kuwaas oo la burburin doono waxaa xusid mudan in dowladda maraykanka ay ku dhawaaqday ciidamadooda jooga waddanka afghanistan in gebi ahaan ay dalka ka saari doonto ilaa bisha sebtembar ee soo socota warkii subaxnimona dhegeystayaal saaka waa naga intaa cidduu dhaafana waxa ay ka heli kartaa barta aaladda internetka aynu ku leenahay ee radio alfurqan dot com